sabuuraddii labaatan iyo koowaad rabbiyow boqorku wuxuu ku farxi doonaa xooggaaga oo badbaadintaadana aad buu ugu ranrayn doonaa waxaad isaga siisay wixii qalbigiisu doonayey oo wixii bulshimihiisu ku weyddiisteenna uma aad diidin seelaah waayo waxaad isaga hor dhigtaa barakooyinka wanaagga oo madaxiisana waxaad saartaa taaj dahab saafi ah wuxuu kaa baryey nolol oo adna waad siisay isaga oo waxaad siisay cimri dheer oo waaraya weligiis iyo weligiisba ammaantiisu waxay ku weyn tahay xagga badbaadintaada oo waxaad isaga saartaa murwad iyo haybad waayo waxaad isaga ka dhigtaa mid weligiisba aad u barakaysan oo waxaad ka dhigtaa inuu hortaada farxad kula reereeyo waayo boqorku wuxuu isku halleeyaa rabbiga oo ilaaha ugu sarreeya raxmaddiisa aawadeed isaga innaba lama dhaqaajin doono gacantaadu waxay heli doontaa cadaawayaashaada oo dhan oo midigtaaduna waxay heli doontaa kuwa ku neceb oo markii aad carootid waxaad iyaga ka dhigi doontaa sida foorna dab ah oo rabbigu wuxuu iyaga ku liqi doonaa caradiisa oo dabbaa gubi doona midhahooda dhulkaad ka baabi'inaysaa farcankoodana bini'aadmiga dhexdiisa waayo iyagu waxay ku talo jireen inay xumaan kugu sameeyaan oo waxay hindiseen xeel ayan iyagu dhammayn karin waayo waxaad iyaga ka dhigi doontaa inay dib u jeestaan oo xarigga qaansadaadana waxaad ku diyaarin doontaa wejigooda hortiisa rabbiyow adigu xooggaaga ku sarree markaasaannu gabyi doonnaa oo waxaannu ammaani doonnaa itaalkaaga